munaasabad ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe iyo qur-aanka kariimka kana aflaxay macadka daarul basiir ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso waxaa ka qaybgalay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay marti sharaf kale maamulaha macadka daarul basiir sheekh maxamuud maxamed ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay xafladeennan waxay u daalan tahay laba qaybood ayay isugu jidaa qaybta koowaad oo ah arday dhammaysay qur-aanka kariimka iyo arday ka qalanjiminaysa dugsiga hoose dhexe ee daaru basiir oo ah dafcadii koowaad ee fasalka sideedaad labadaas qaybood ayay isugu jidhaa xafladeenu dugsiga daaru basiir ee waxaa la aasaasay oo udubada loo taagay labadii kun iyo toddobiyo tobankii walow dugsigu in badan oo ka horeysay qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada dadka qur-aanka xifdiya xafadatu lqur'aan ilaahi kalaam ilahi subxaana wa tacaala sharaf gaara ayuu ilaahi subxaana wa tacaala siiyey nasab gaara ayay leeyihiin waxaan rabnaa nasabka inaad noqotaan kuwii ka dhabeeya ka rumeeya
ardayda qur-aanka ilaahay ha khayraa siiyaan waalidiinta oo juhdi badan geliyey iyo macallimiinta iskuulka marka qur-aankaas ilaahay ha ku hufdiyo adduun iyo aakhiro qodobka labaad ardayda sideedadka maxaa yeelay bishii bishii shanaad maanta waa kow uu u ilaalin lahaa qiyamkiisa shakhsiyadeed waxa ugu horeeya oo inaan ilaalinoan rabo waa diinteenna si fudud inaan diinteennana looga bedelin inaan carruurta laga dhigin qur'aanka wax la bartoo laga gudbo laakiin in uu noqdo qur'aanka wax aan ku noolaano oo nolosheenna saameyn ku yeeshto dufcaddan ayaa dufcaddii koowaad ee ka qalin jibisay macadka daarul basiir ee magaalada boosaaso tan iyo markii la aasaasay